فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuwaxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa habeennimo khamiis ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqollabiiyo afartanka hijriyada oo waafaqsan lixda bisha koowaad sannadda laba kun koob iyo labaatanka qodobada caawa dhuuxa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bogaadisay howlgalladii ugu dambeeyey ay mujaahidiinta maali ka fuliyeen gudaha waddankaas kuwaasoo lagu dilay askar faransiis ah bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inshaa allah wilaayadii islaamiga ee mudug oo dowra u qabatay qaar ka mid ah dhallinyarada iyo ganacsatada deegaan ka tirsan wilaayada sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan in ka badan boqol ruux oo rayid ah oo lagu dilay duqayn uu faransiisku ka geystay dalka maali shil geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay waddanka masar wariye ka tirsanaa idaacadda b b c da oo ku geeriyooday magaalada london ee caasimadda waddanka ingiriiska inta uu socdo dhuuxa waraysyada waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qayb ka mid ah barnaamijka ummaduhu waa akhlaaq oo looga hadlay fasaadka ka jira magaalada muqdisho qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgalladii ugu dambeeyey ee ay mujaahidiinta maali ka fuliyeen gudaha waddankaas kuwaasoo lagu dilay askar faransiis ah bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ku qarnaa luuqadda carabiga ayaa lagu bogaadiyey howlgalladaas waxaana tarjamadiisa af soomaaliga soo gudbinaya salmaan axmed maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey bayaan bogaadin iyo dhiirigelin isugu jira oo ku socda mujaahidiinta jamaacadda nusratu lislaam walmuslimiin ee ka dagaalama dhulka saxraha iyo saaxilka afrika bayaankan oo lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxa uu dirayaa fariimo dhiirigelin ah oo ku socda mujaahidiinta nusratu lislaam walmuslimiin waxaana lagu yidhi waxyaabaha aada iyo aadka loogu farxo waxaa ka mid a in allah subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey walaalaheena libaaxida jamaacadda nusrat lislaam walmuslimiin inay u dhigaan faransiiska kibriye casharkii ugu horreeyey ee muujinaya cisada islaamka iyo muslimiinta ee loogu dhigo meel ka baxsan dhulkiisa si uu jawaab ugu noqdo xadgudubkii ku talagalka ahaa ay u geysteen khaatamu alambiyaa moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo sidoo kale xadgudubka uu faransiisku ku hayo muslimiinta iyo xuquuqda ay u leeyihiin inay cibaadaystaan sidoo kale waxay jawaab u ahayd gumaysiga uu faransiisku ku haysto dhulalka muslimiinta iyo boobka uu u geysanayo hantidooda casharkaas oo ah in la daadiyey dhiigga ciidankiisa hilbahoodana haadda loo waray lana burburiyey gaadiidkooda iyo agabyadooda ciidan ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana soo gaaray warka howlgallada walaalaheena geesiyada ay ka fuliyeen dhulka maali ee muslimka ah howlgalladaas oo sababay dhimashada askar faransiis ah waana lagu laaqabowsaday sidoo kale waxay shaafiyeen quluubta mu'miniinta xilli ay dhammaan muslimiintu isku bahaysteen iyagoo hal saf ah inay raadacaan iibsiga badeecadaha faransiiska iyagoo arrinkaas ugu nusraynaya nebiga sala allahu calayhi wasalam sidoo kalena ku edbinaya faransiiska kaalinta ay qaateen barbaarta islaamka ee baariyaasha ah ee ka tirsan jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waxay ahayd inay dhegta dhiigga u daraan ciidamada faransiiska gaalada ah si ay u ogaadaan in ummaddan ay weli nooshahay ayna jihaadayso dulmigana diidayso ayna ribaadayso iyo in dhan weliba ay ka hareeraynayso cadowgeeda dhabbo welibana u istaagayso ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa intaa lasii raaciyey halkan waxaan ku bogaadinaynaa walaalaheena geesiyada ah halyeeyada nusratul islaam walmuslimiin hoggaan iyo ciidan intuba guushan ay ku xaqiijiyeen towfiiqda allah allah idinka ajarsiiyo waxaad qabateen howl qabashadeedu ku adkaan doonta kuwa idinka dambeeya wax lala yaabo ma ahan in walaalaheena halyeeyada ah ay safka hore ka galaan oo nusraynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo inay u dhigaan cadowga gumaystaha ah cashare ay ku dhiig bixinayaan howlgalladooda fariidka ah iyo nafurkooda geesnimada leh waxay in badan noo ahaayeen annaga iyo dhammaan muslimiinta kaleba ilays aan iftiinsanayno taas oo nagu waajibinaysa inaan ku faanno walaalaheena islamarkaana bogaadinno waxaa weli naga sii hor muuqda maxaabiistii muslimiinta ahaa ee aad ka soo furateen gacmaha cadowga taas oo muujinaysa kartidiina iyo sidaaad u oofinaysaan ballamaha iyo ammaanadiina sidoo kale weli lama iloobin qaybtii aad ku lahaydeen silsilada howlgallada qudus lama yahuudiyeynayo taas oo aad ku qorteen dhiiggiina iyo nafurkiinna bishaaraadkana waxay si isdabajooga uga imaanayeen saaxadiina si ay wehel ugu noqdaan muslimiinta xilli ay isugu habarwacdeen cadowga sidoo kalena ay socdaan dhagaraha lagu doonayo in lagu hagardaameeyo himilooyinka muslimiinta iyo hiigsigooda balse waa habeenkii xalay tegey inay shisheeyuhu gaaraan ujeedooyinkooda waana calaacaltima leh inay dadka muslimiinta ah cid aan allah ahayn isku dhiibaan intaba ay ku jiraan rag raadinaya geerida si ay u helaan nolol kuwaas oo ku tartamaya darajooyinka shuhadada ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab annagana waxaan ugu baaqaynaa dhammaan jamaacaadka mujaahidiinta ah inay ku daysadaan walaalaheena nusratulislaam walmuslimiin ayna qaadaan dhabbahooda si himilooyinka faransiiska ka leeyahay dhulkeena looga dhigo halbacaad lagu lisay ciidamadooda soo duuliyaasha ahna ula baxaan iyagoo lagu wado naxshiyo lana mideeyo dadaalada lagu xaqiijinayo yoelkaas sarreeya dadka muslimiinta ee ku nool galbeedka iyo waqooyiga afrika iyo meel weliba waxaa idinku waajib ah inaad garab iyo gaashaan u noqotaan jamaacadan mu'minadda ah aadna taageertaan oo aad garab istaagtaan si kansarka gumaysiga faransiiska iyo kan reer galbeedka dhammaan looga tirtiro dhulalka muslimiinta si aan u xorayno taaka weliba oo ay shisheeyuhu haystaan iyo si aan uga dhigano shareecada rabbigeen nidaam aan isku xukunno nolosheennana ku maarayno iyo sidoo kale si aan uga saramarno ummadaha kale sidii bay ahaan jireen dadkii naga horreeyey ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu ahaan jiray dhulka islaamka ee maali dhul geesnimada iyo sharafta lagu yaqaano taasoo jiilba jiilka ka dambeeya uu ka dhexlayey waana kuwan walaalaheena nusratulislaam walmuslimiin iyagoo ammaanadii la wareegaya si ay geediga usii wadaan ilaa inta uu ka dhaboobayo ballanqaadkii allaha uu ballanqaaday addoomihiisa saadiqiinta ah annagoo joogna halkan saaxada bariga afrika waxaan ku dhawaaqaynaa inaan si buuxda u garab taagannahay walaalaheena nusratulislaam walmuslimiin iyo inaan si dhaba u jecelnahay walaalaheen mar welibana waxaan ugu ducaynaa inuu allah dhulka u furo tamkiinna uu siiyo cadowgoodana uu ka guulayo allah waxaan weydiisanaynaa inuu nagu kulmiyo barxadaha alaqsa annaga iyo dhammaan inta saadiqiinta ah si aan dhulkeena ugu damaashaadno una soo ceshinno xuquuqdeena oo dhammaystiran oo aysan waxba ka maqanayn ayaa lagu soo khatimay bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna bogaadinayay howlgallada jamaacada nusratulislaam walmuslimiin ay ka fulinayso gudaha dalka maali kuwaasoo ay ku dishay ciidamo faransiis ah بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka in ka badan boqol ruux oo rayid ah ayaa lagu dilay duqayn uu faransiisku ka geystay dalka maali diyaaradaha duuliyola-aanta ah ee dowladda faransiiska ayaa duqaymo culus la beegsatay goob ay ka dhacaysay xaflad aroos oo ay ku sugnaayeen boqolaal ruux oo rayid ah taasoo ka dhacday gobolka mubiti ee bartamaha dalka maali saraakiil ka tirsan xukuumadda maali oo la hadlay idaacadaha maxalliga ah ee dalkaas ayaa sheegay in diyaaradaha dowladda faransiiska ay bartilmaameedsadeen goob ay ka dhacaysay xaflad aroos sidoo kale dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay inay arkayeen gantaalo dhowr ah oo ay ridayeen diyaaradaha xukuumadda macron iyagoona bartilmaameedsaday dad rayid ah ugu yaraan waxaa duqaymahan ku dhintay in ka badan boqol ruux oo rayid ah oo ku sugnaa goobta ay ka socotay xafladda arooska sida ay xaqiijiyeen saraakiisha gobolka dhanka kale warbaahinta faransiiska ayaa xaqiijisay weerarkan xasuuqa ah ee ka dhacay gobolka mubiti ee bartamaha dalka maali ee ka tirsan wadamada maqribul islaam inkastoo aysan weli xaqiijin tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya in dhammaan dadkii ku sugnaa goobta ay soo gaartay waxyeello aad u culus taasoo bannaanka soo dhigaysa xasuuqa dowladda faransiiska ay u geysanayso dadka muslimiinta ah ee ku nool wadamada maqribul islaam si kastaba ha ahaatee weerarkan xagga cirka ah ee ka dhacay wadanka maali ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan gudaha wadankaas lagu dilay tiro askar ah oo ka tirsan ciidamada faransiiska jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka dagaalanta wadamada maqribul islaam ayaa si buuxda u sheegatay mas-uuliyadda weeraradaas lagu dilay askarta faransiiska ah iyagoona wacad ku maray inay sii wadi doonaan beegsiga danaha faransiiska uu ka leeyahay mandiqadda shil gaari oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay wadanka masar wararka naga soo gaaraya wadanka masar ayaa waxay sheegayaan in subaxnimadii hore ee maanta oo arbaco ahayd uu shil gaari ka dhacay magaalada al iskandariyah ee wadanka masar ilaa toddoba gaari ayaa waxyeello soo gaartay kadib markii gaari xamuul wada uu ku rogmaday meel ay yaaleen gawaari kale taasoo sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray qaar ka mida wadayaashii gawaaridaas iyo dad ka agdhowaa halka uu shilku ka dhacay ilaa laba qof ayaa ku dhintay tira intaa ka badanna way ku dhaawacmeen shilkan oo ahaa mid daaduweyn shilkan ayaa ku soo aadaya iyadoo mar sii horreysay sidan oo kale shil kaga dhacay gudaha waddankaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad suuriyaan ah oo safar ku marayay waddanka masar guryo ka tirsan idaacadda b b c da ayaa ku geeriyooday magaalada london ee caasimadda waddanka ingiriiska axmed cabdinuur oo ka mid ahaa wariyeyaasha idaacadda b b c da ayaa la xaqiijiyey inuu u geeriyooday cudurka coronavirus wariyahan ku dhintay magaalada london ayaa waxa uu in muddo ah ka howlgelayay idaacaddan waxa uu idaacaddaasi ku soo biiray kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii isagoona shaqaynayay ilaa laba kun sagaal iyo tobankii wariyahan ku geeriyooday magaalada london ayaa waxa uu idaacaddaasi ka shaqaynayay ku dhowaad shan iyo labaatan sano cudurka coronavirus ayaa weli saameyn adag ku haya dadka ku dhaqan waddanka ingiriiska iyadoona ilaa iyo hadda aan meel lagu sheegin waxtarka talaal la sheegay in looga hortogayo cudurka oo laga bilaabay waddanka britain wadamada yurub ayuu sidoo kale cudurka ku faafayaa iyadoona saacadba saacadda ka dambaysa ay isa soo tarayaan tirooyinka dhimashada iyo kuwa uu soo ridanayo cudurka ee ku soo badanaya waddamadaas waddanka maraykanka ayaana ugu horeeya wadamada uu xasuuqa ba-an ka geysanayo iyadoona maalintii shalay uu dilay dad gaaraya saddex kun sagaal boqol iyo soddon ruux oo amerikaan ah wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa dowro u qabatay qaar ka mid ah dhallinyarada iyo ganacsatada deegaan ka tirsan wilaayada dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa waxaa loo qabtay dhallinyarada iyo ganacsatada deegaanka caadda ee wilaayadaas dowrada ayaa socotay muddo toddobaad ah iyagoona dowrada ku qaatay duruus kala duwan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhallinyarada iyo ganacsatadii loo soo xiray dowrada oo ka warbixinaya waxyaabihii ay ka faa'iideen anoo magacaygu yahay cabaas nuur maxamed oo ka socda dhallinyarada deegaanka caad muddo toddoba maalmood ay ka koobna dowradu dowradaasna wax badan ayaa ka faa'iidinay bulshadana waxaa uga baaqaya inay dowradaas ka soo qayb qaataan magacaygu layidhahda axmed cabdulaahi axmed waxyaaba badan lagu qaatay kitaabo badan lagu qaatay kitaabahaasna si fiican ayaan uga faa'iidaysanay maa dowladdu waxay noo socotay muddo toddoba beriya toddobadaas berina waxaa lagu qaatay laba kitaab labadaas kitaabna si fiican ayaa looga qaatay sida baharadoo kale waxyaaba badan oo meeshan aan kusoo koobi karin ayaa ka mid ahay marka walaayadana waxaan ku codsanaynaa dowladan hadda un waaba noo dhammaatay mid lamida iyo mid kaloo ku xigtaba intaba waa jeclaa lahayn dad badanoo waxaa jira walaalaha oon aan ogeyn dowladan meesha ka socota waxaan ugu baaqi lahay intii ogiy intii aan ogeynba sida aan uga faa'iidaysana si lamida inay uga faa'iidaystaan wax badanaan ka faa'iidnay sidaas darteed waxaan rajeynaya walaalaha maqana inay kusoo tixmaan oo uga faa'iidaystaan dowladda macallimiintu mid ma ahan ay qarash iyo deeq ku raadinayaan waa mid ilaahay dartiis ay u bixinayaan idinkuna si lamid inaa uga faa'iidaysateen oo ku xurmaydeen ayaa laydinka rabaa wabillahi towfiiq alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamadan cabduhu wa rasuuluh amaa bacdu awalan ilaahay yaa mahad iska leh allahaas oo na waafajiyey kulankan aan isugu nimid nagana yeelay kuwo muslimiin ah nicmaad fara badan oon lasoob lasoo koobi karin oo u haysto islaamnimadu u horeyso na siiyey isaga ma hadda iskale mahaddabadeed sida walaalkayba u sheegay dowro toddoba beri socotay ayaan soo qaadanay oo ah ka koobneed laba kutub oo mid caqiide yahay midna uu yahay fiqhul islaam oo lagu fahmayo fiqhu dahaara fiqhul cibaada labadaa qaybood u kala qaybsanay intaas dabadeed waxaan rabaa inaan sheego annagu qoomkaan deegaan degmadan caad inaan annagu kolleyba kitaabka ilaahay ku dhaqanno inaan qaadanay aanna soo dhaweynay aanna jecelnahay walaayadu inay ka dhisto dadka xagga sharciga oo fahamka fiqiga fahamka cibaadada fahamka tawxiidka isagoo baahidiisu ay aada u badan tahay ummadda ummad muslimaha ayd laakiin xoogaa cilmi daraa iska jirtay cilmi daraa jirtay in aan looga harin sidaas ilamaa ay dadku gunta ugu mudan gaaraan cilmiga lama soo koobi karo isaga laakiin waa oon allahba yidhi wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila wax yar mooye wax kale idinkama anaan siin waxaan leeyahay intaasna walaayadu ha kusii dadaashaan leeyahay iyo xarakaduba annaguna kuwii qaata ilaahay ha naga yeelo waxaan leeyahay oo kaleeto ilaahay muslimka tafaruqa iyo kala socodka iyo qalbixumada ha ka saaro ilaahay qalbigooda ha isu soo dumo ilaahay gaalada ha jibsho ilaahayou gaalada nagu soo duushay oo diinka yaga iyo waxa aan aaminsannahay nagu haysata oo alla na siiyey nagu haysata ilaahw jibi ilaahw jibi ilaahayou muslimkana kuwa israaca oo kitaabkooda ka tala yeesha iyo dariiqii rasuulka raaca ilaa ka yeel muslimka wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مبعي هو عبد القادر أحمد روبلة وكهد ليا قنعصتها ديغانك وعن قصة قادنا ماشان دورو سعتي تدوم على الموت قدهور يعني waxaa qaadanayay dad aada u fara badan oo mujtamaca magaalada ka mid ah rag iyo dumarba waxaan khaasatan ragga loogu dhigayay masaajidka weyn ee jaamica waxaan ku qaadanay dowrooyin kala duwan waxaa ka mid ah dowrooyinkaas laba kitaab ayaa ugu muhiimsaneed awalan kitaabka dowrada ugu horreeyey wuxuu ahay caqiidada dadka laga dhisayey almutaxatimaat alwaajibaat calaa kulli muslimin wa muslimatin kutub sidaas ayaa noo dhigayey wuxuuna ka hadlayay caqiidada waxaa ugu horeeyey towxiidka inuu sideed u kala baxay oona loo sheegay haddii alla kuu roonyahay waana ka faa'iidaysteen oo dadka islaamka ahi qof walba baahideedu intay tabarteedu laagtahay ayuu ka faa'iidaystay waxaa waaye waxaa kaloo kutubku ka hadlayey towxiidka marka laga tago shirkiga dadka in looga digo iyo waxyaalaha uu dadka dhibaatada ugu keeni karo haddaan la baran cilmigana inaan shirkiga layska ilaali karin ayaa meeshii ka soo baxday oon ka fahamnay waxyaalo badanaa leeyaha laga faa'iiday waxaan kaloo ka faa'iidnay in baahida dadku ay u qabeen kitaabkaasi wax la koobi kara inuusan ahayn in gaalada la gooyo islaamkana la xariiriyo qofkii gaalada xariiriyaana inuu gaal yahay muslimiinta qofka gooyaana inuu la kadaalika yahay waxyaalo badanaa dadka caamada ka dahna ayaa ka soo baxay iyo culammada qaarkeedba waxaana ka faa'iidnay waxaan la koobi karin waxaa weliyey kitaab kale oo asaguna aad iyo aad dadka uga maqnaa oo ahaa dadku sida ay dahaaradooda iyo u hagaajiyaan diinkooda oo haddii alla kuu roon yahay fiqi ah oo abusujaaca kitaabu dahaara ayaa naloo kaga bilaabay waxyaalaha salaada burye iyo waxyaalaha waajibka kaa waxyaalaha haddii alla kuroonka qubaysaadka keena iyo waxyaalaha haddii alla kuroon waajibaadka kaa waxaan ka faa'iidnay dowladaas wax aan la koobi karin qofkii uu kolley maskaxdeedu ay taam aheyd marka intaasaan horta ka faa'iidnay iyo wax ka badanoo hadda anu aana meeshaan kusoo koobi karin waxaan marka dadweynaha islaamka ugu baaqaynaa in ay ka faa'iidaystaan sida annaguba aan uga faa'iidaysanay kuwooda nala jooga iyo kuwooda naga maqanba deegaamada dhammaanna in la gaarsiiyo wilaayadana waxaan ka codsanaynaa ayaguna inay noo sii wadaan dowlaadkaas aysan ku ekayn inta waxyaalo badanoo dadku baahi u qabaana jira dadku muslimkaah waxawaaye baahidoodu ma soo koobanto marka insha allahu tacaala nafteyda iyo nafta kaleo islaamka muslimiinta waxaan kula dardaarmaa inay ka faa'iidaystaan diinka qaataan kuna qaataan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga insha allahu tacaala marka waxaan kale oo sheegayaa insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamka inuu ka dhigo hal mid ah oo tafraaruqa iyo ilaahay ka bixiyo rucbiga waxaan kaloo ilaahay aan ka baryayaa gaalada in ilaahay musiibo ku rido rucbina alla ku rido islaamkana ilaahay kii guulaysta ka dhigo gaaladana ilaahay kii hoos ka dhigo هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka ummaduhu waa akhlaaq oo looga hadlay fasaadka ka jira magaalada muqdisho waxaana soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac waxaa jira xarumo la sheegay in lagu xanaanaynayo hablaha garacyada dhalay amaba maandooriyaha iyo saaninimadu ay dilootay kadibna reerkoodii ka go'ay waxaan xarumahaasi maamula ururo xiriir lale dowladda federaalka ah iyo shisheeyaha tan waa colkudhac oo tuuga kuu caymisay waayo anigu inaan waddada istaago oo gabdhaha habeenka guuraynaya iyo dhibaatada caqabadaha ku dhacaya iyo gabdhaha mararka qaarkood intii meesha la keeno badda intii lasoo dabaalsiiyo laga keeno kuwa badda la geliyey intii eh, bahalka iyagoo een, eh, sida loola dabaalanaya dariiqa looga tegey oo aan soo wadnaan haynaa marka kuwana waa kuwaan idin tusi karno qaabkay u nool yihiin iyo qaabka ay yihiinna meeshaan ku haynana waa idin tusi karnaa shisheeyuhu wuxuu maalgeliyaa mashaariic kala duwan oo kufsiga iyo sinadu ay qayb ka yihiin haddaba lacagtaasi dib ma u helayaa mase waa sidii ay uga baxday nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag waxa uu tilmaamayaa in waddanka oo idilba shisheeyuhu uu gacanta ku hayo dhaqaalaha ka soo xaroodana asigu uu maamulo halkaasna uu ka helayo lacagta ka baxday iyo mid kaleba qarashkan waa hantidii qaranka wey dalka laga soo celinaya qaranka ee tolka ijaarkiisa la iyo maaragtay iyo waxaas ayaa isdaboolahaya Qar- dhaqanka ee muraadka laga leeyahayna waa in dadka haddii lagunayo lagu dhaqan xumeeyaado dadka weli xoogaa maaragtay xishood baa ku dambeeya qaarkoodo ee qofka qofka sida maaragtay fawaaxish samaynaya inta badan uu la dhuntada dadweynaha iyo suuqa iyo faras magaalaha waa ka dhaca marka meel u gaara waa in loo- la tagaa dhaqan xumada iyo wa- waxa fawaaxishta marka hoteelada saasaa loo sameeyey ee, hoteelada kuwa laho badaha ka samaysta iyo xeebaha laftigoodu waa nimankaa qurbaha ka yimid oo lacagta kala yimid oo gaaridu maalgelinayso marka dantaasaa laga leeyahay maaragtay in dadka lagu dhaqan xumeeyo oo maaragtay gabdhaha iyo ragga iyo layidhaha cidi idinma jeedee maaragtay meeshaan baarkaana la tagayaa lagu soo tumanaya iyaguna hadda ma xasuna haddaan bili aadan u jeedin ilaahay baa u jeeda marka baararka saasaa haddii lakuurinaya laga leeyahay inta badan xataa reer galbeedka iyo gaalada oo dhan meelahaas waa leeyihiin lagu tuntoo maaragtay fawaaxishta lagu sameeyo marka wixii ayagu ay dalkooda ku hayeen bay dalka iyagii keeneen markaasay dad iska wax magaratay wadanka baahi baa ka jirta maaragtay waxaas dhaqan xumada dhaqaalay ku baxshaan gaaladu dhaqaalo ayay ku baxshaan ciidamada shisheeye tan iyo markii dalka ay duulaanka ku yimaadeen laba kun iyo toddobadii ilaa iyo iminka waxaa dhacday in koox badan oo ciidamada ka tirsana si wada jira ay haweenka u kufsadaan kuwa degan magaalada muqdisho qaarkood waxay dadka barakacayaasha u sheegaan in raashin iyo dawooyin ay siinayaan kadibna hablaha xeradooda gala sooma noqdaan iyaga oo nabad qaba xoog iyo xeeratii wax looga qaataba geesta kale maxishoodayaal diin iyo dhaqanba ka tegey ayaa waxay shaqo ka dhigteen in hablaha soomaaliyeed ay u geeyaan ciidamada shisheeye si ay u faraxumeeyaan askar ka tirsan dowladda federaalka oo hubaysan ayaa gabdhaha jidadka ka afduuba kadibna waxa ay u geeyaan saraakiisha ciidamada shisheeye ee xeryaha ku sugan saraakiishaas ayaa durba waxay bilaabaan in hablaha ay kubsadaan tii diidana waxaa la gelinayaa toorey marka hore waxay dhaheen nashareerka iska fur nashareerka iska fur saddex nin oo waxaa ingiriiska ciidanka qabo nashareerka markaa iska fur waxay dhaheen dacwaa lagu haystaa saldhigaa lagu geenayaa ingiriiska tuutaha ciidankay qabeen marka saldhigaa lagu geenayaa bay dhaheen dhex markay isii wadeen bay waxay istaajiyeen gaari gaari waa cad bay istaajiyeen gaariga way ugu rideen gaariga ma raacay marka dhaqor liifkiisa garidii geliya markaas neewaraa gaariga hore noo sii qaad gaarigiina marka gudaha afkaa layga xiray indhahana waa layga xiray boostakaanada mid ku jira meesha markay geeyeen indhaha iga fureen meel hooleh gawaari ugaandhaska joogto iyo soomaali meel xafiis oday waxay geeyeen xoogaa halkaana ku jaban yaha qabto duqe halkaan ka jaban inta alaana maaragtaa oo duqe hadda odayga meesha joogo naago gudaha meel hoolay ugu xareeyeen wiil baa danii geeyeen wiilkaa ma garanaysaa bay wiilka ma garanaya markaa dhahan wiilka xabad bay ku dhufteen kadaniga laba gabdhooda meesha joogtay saddex bay ahay mid way dhiigbixisay midna caadi bay u xidhnay midna toorey bay geliyeen meesha ay keeneen biyi iyo waxbay siin biyi iyo waxbaa ka diiday niman ugaandhees ay keeneen nimanka ugaandheeska ah iyo soomaalidii qasab bay ugu qabsadeen Haa, kuwii ugaandheeska ah soomaalida marka hore soo xareysanay qasab bay ugu qabsadeen marka cabaara maarata xogaa dabaqmo miir beelan cirbad bay ugu dhufteen way jir dileen qoraybaadkiisa liifkiisa ay la dhaceen waana maarata qasab bay ugu qabsadeen waa cusud mudan inay sidoo kale jiraan hablo kale oo iskood xeryaha u taga maadaama fasaad ay ku abaabisay dowladda federaalka ah dowladda federaalka oo kaashanaysa hay-ada shisheeye waxay dib u dayactirtay goobo lagu heeso oo tiyaatarku ka mid yahay iyo garoomo lagu ciyaaro iyo meelo kale waddankan wuxuu soo maray iyadoo masaajidda iyo malcamadaha lala dagaalamayo qur-aanka lala dagaalamayo oo la xoojinayo isboortiga iyo durbaanka iyo heesaha iyo sanam dhisidda marka hadda waa u jeednaa in sanam dhisow iyo tiyaatar iyo isboorti laleeyahay malaayiin dollar ayaa lagu bixiyaa cayaaraha si dhallinyarada loogu marin habaabiyo garoomada lagu cayaarayo islamarkaasina qarashka badan lagu bixiyey qaarkood waxaa ku agayaala xeryo ay degan yihiin dad barakacayaala haddaba maxaa dhaqaalaha loo sii waayey marka meel lagu ciyaaro dhismaheeda iyo qalabkii loo adeegsan lahaa lagu bixinayo su-aashaasi waxaanu weydiinay doctor xanaaf cabdisheekh aadan waxaa loo odalahay midkan barakacaha ah ee soo qaxee soo lugee soo rafaadsan wax dana lagama laha waxaa la rabaa midkan ama iskuul galay ama jaamacad galay ama yurub ka yimid ee beri la raba in degdeg wasiir looga dhigo ama xildhibaan looga dhigo ayaa la rabaa in la fangareeyo maalka asaa la siina garoonka asaa loo dhisayaa muusigada asaa loo fasaxaya heesaa asaa loo fasaxaya liida asaa loo fasaxaya maxaa yeele kan waa dhisan yahay beri jaacan markuu soo baxo doctor hebelaa laleeyahay injineer hebelaa laleeyahay waa ninka booska la geysan laha amaa barakacahan marka la xisho waaya oon xoogaa musiga loo tuuri mooyaane dan lagama laha motora la saaraya dadkaana la rabaa dadkan beri macalimiina noqonaan jaamacaday ka hadlayaan beri waxay noqonayaan saraakiilay noqonayaan booliskay qabanayaan sirdoonkay qabanayaan dadkan waa diyaarsan waa ardadii mustaqbalka waxbaranaysay oo beri fiilka kala geliheed waay fiilkaasa xoog la saaraya waa in kubad loo sameeyo waa in qarash lagu bixiyo waa in muusig loo sameeyo waa in doorashada la waxeeyo motoor waa in la saaro wey oo shishe in la saaro wey yaa saaree matoorka gaaladaa saaraysa yaa lagu soo dhiibayaa mid matoorkan lagu soo saaray maraykan yurubal lagu soo dhiibaya laakiin barakacaan miskiinka maxaa qarash loogu bixinaya marka la qaylayo barakaca jirta waxaa la yaabaa in la siiyo labaatan doolar in la siiya laga yaabaa laakiin kan imisaa ku baxayso garoonka maanta xamar laga dhisaa meeqaa ku baxaysa mataqaana saddex milyan afar boqol kunaa la sheegaya saddex milyan afar boqol kunaa la sheegaya kuwa hoose ku nool maxaa la siinaya haddii ubato konton kun labaatan kunaa la siinaya marka dadku ha fahmaano meesha la rab waxay tahay aqoonta dadka ku jira ee iskuulaadka dhiganaya ee jaamacadaha dhiganayo waa dadkay berita shaqadii u dhiiban lahayn si degdega marka waa in loo maalgeliyo wey xasan nuur sabtow waa nabadoon dhanka kalena ah qabiir dhanka ciyaaraha ah inkastoo howsha ciyaaraha uu mar hore faraha kala baxayna haddana waxaa xusid mudan inuu kor kala socdo eegayana sida bulshada loogu fasaadinayo amaba loogu marin habaabinayo wuxuu ka mid yahay dadka aanu ku casuunay barnaamijkan ciwaankiisa uu yahay ummaduhu waa akhlaaq sabtow wuxuu tilmaamayaa in ciyaaraha salaada lagula dagaalamayo bismillah horta ciyaaraha ma ahan wax oo oo wanaagsan oo dadka loogu talagalay in diintooda iyo ay ku qaataan oo ay ku fahmaan in loogu talagala maaha waa wax loogu talagalay in dadka diinta loogu leexiyo sida dhalinyarada oo kale in salaadaha sida salaada casirka salaada maqhrib qofka kubadda dheelayo oo ciyaartooyga ma dukan karo sababta loogu leexinayan waxaa waaye salaadahaas loogu aadanayan waxay tahay in dadka salaadu inay qiimi agtooda ka lahayn in loo sheego oo la baro oo salaada xilliga rabo la dukan karo xilliga la rabona laga tegi karo taas ayaa u sabab ah waxaa kasoo qaadanaya ciyaaraha salaada casir oo kale qofka ciyaartooyga waxaa laga rabaa inuu garoonka tago sagaal sac ilaa sideed sac bar sagaal sac sababta tahay haddii sideed sac sagaal sac uu tago waxaa imaanaya dhakhtarkii garsoorihii nimankii maamulka ah imaanayo marka qofku waa la baaraa caafimaad ahana loo baaraa garsoorihii kabihii iyo wixii uu ka hagaajinaya taas shaqadaas lagu jiro sagaal sac iyo baraa la gaaraya sagaal sac iyo bar barkaas inta la shaqaynayo qofku ma duko karo haddana marba haddii garsooraha uu soo galo oo dhakhtarka yimaado dhaqdhaqaaq kale ma jiro waa lagu baaraya marka diyaar aa noqotin garoonka diyaar u noqonaysa inaad geshid tan kale kasooqasalaad maqrib oo kale qofka waa la jeegaraynaya maxaa gaari garsoorkii iyo wixii isku ciyaartooygii waa inuu qabeystaa kadib salaad cishaa iyo salaad maqrib mar kasta ciyaar ee jirta in laisku daro ay noqonaysaa marka taasaa u sabab ah in dadka laga jeediyo cibaadada ilaah subxaana wa tacaala dadka soomaalida inta badan waxay arkaan dhallinyarada oo banooniga ciyaaraya laakiinse xog faahfaahsan kama hayaan qorshaha durugsan ee laga leeyahay sabto wuxuu sheegayaa in marka laga soo tago in salaada lagula dagaalamo cayaaraha sidoo kale lagula dagaalamayo alwalaa walbaraa islamarkaasina la rabo in loo ekaysiiyo in gaalada iyo muslimiintu ay yihiin dad walaalo ah arrintaas oo diinta islaamka lid ku ah waxaa loo ammaanaya ciyaartoy kale waxaa loo ammaanaya in oo isboortiga uu yahay wax shay qaali oo isdhexgal uu yahay oo iska soo qaad oo dadka oo isboortiga ka shaqo dhan waa wada walaalo gaal ha ahaado muslim ha ahaado waa wa- walaalaha u qoran waayo waxaa ka- waxaa ka mamnuuca qofka oo isboortiga waxaa ka mamnuuca inuu diin u dagaalamo waxaa ka mamnuuca in sh- oo qabiil u dagaalamo waxaa ka mamnuuca in cunsuriya uu sameeyo cunsuriya waxaa la lahaa in oo qofkan gaal hadda yahuudda oo kale tusaale ka soo qaad yahuudda waagii oo ciyaaraha eh, oo dowladaha ay jireen oo xoog leh yahuudda iyo dadka muslimiinta waa la kala leexisay hataa eeshiyaanka yahuudda toos waxay ula- ula ciyaari jirtay afar wadan iyo shan wadan iyo saddex wadan oo kale sida maraykanka faransiiska jarmalka iyo ingiriiska la ciyaari jireen ciyaaraha adduunka markale inta kale waa lagu wareeji jiray markaas waxay dhe- waxaa dhacaysa inaysan meel soo gaarin marka laakiin hadda isbedelaa dhacay waa wad- wad- wadamada muslimiinta maamulkooda dhan gacanta lagu dhigay waxaa la sameeyey inuu qof kasta lagu qasbo inuu yahuudi la dheelo wadan aan yahuudi la dheelaynin inuu ciyaar ka qayb gelin waa horan waxay ahayd in yahuudi iyo dadka muslimiinta diimaha haysta in la kala ilaaliyo oo si aan cunsuriye u dhicin oo garoomada ciyaartoyda labada ciyaar qaybood ee dagaal u dhexmar waa yahuudi muslimiinta aad iyo aad ayay ugu soo horjeedaan laakiin hadda waa waawa la walaaleeyeyba yahuudda hadda wa- dadka muslimiinta waxaa arkaysaa dowladaha maanta jira walaalaheen yahuudda hataa magacii yahuudta waa walaalaheen israa'iila la leeyahay iminka oo teknolojiyada casriga ahi ay horumar sii samaynayso waxaa sahlan in dad badan iyaga oo guryahooda jooga ay ciyaaraha caalamka daafihiisa ka dhacaya la socdaan waxaa intaasii dheer in idaacadaha caasimada iyo gobolada kale ee dalka ku yaala badankooda iyaguna ay leeyihiin barnaamijyo ciyaaraha ku saabsan oo qaarkood ay ku aadan yihiin xilliyadii salaada la duka lahaa ma kala maxijiso itaaliya waa hareen ronaldo waa haray ajax labo juventus hal way way dabaaldegayaan ajax gacmay isqabsadeen turin bay ku dabaaldegayaan arbanonia ronaldo wuu iska ordayaa anooya albaabka i xera anooya albaabka i xera bayaha itaaliya bayaha itaaliya gurigooday ku hareen caawa mac salaamu talyaani axmed cabshir oo ka mid a dhallinyarada muqdisho ku dhaqan ayaa sheegaya in dhallinyarada aada loo fogeeyey oo buuro waaweyn lagala tallaabsaday maxaa yeelay buu yidhi ciyaarta iyo salaada ciyaarta ayay jecel yihiin warbaahintu eh, isboortigii ama caalamka ha ahaadaan kuwa tabiya ama kuwa soomaalida ha ahaadaane xadkiyaa la dhaafiyey Eh, waa lagu mashquulay eh, waxaad arkaysaa iyadoo xitaa xilligii salaada la joogo in dhallinyaradii cibaadadii uu ka mashquuliyey oo aan salaadihii sida loogu talagalay jamaaca loogu tukanaynin Eh, in salaadi soo gasho iyo in isboorti soo gasho dhallinyaradu waxay ka xiiseeyaan in isboorti soo gasho iyadoo xilliga salaada la adima oo la aqima ayay ku mashquulsan yihiin waxaadna moodaa dadkan reer galbeedka oo isboortiska aadka eh, u baahiya in ay xilliyada cibaadada ayba ku aadiyaanba eh, ciyaaraha ugu adag marka waxyaabaha aniga inaan xiiso xiisayn waayo keena isboortiga waxaa ka mid ah inuu cibaadadii uu naga mashquulinayo haddaan dhallinyarada nahay guud ahaan soomaalida gaar ahaan kuwa gobolka wanaadir ku nool waxaa jira meelo ay ka midaysan yihiin ninka muqayilka ama baqaadka cuna iyo ninka banooniga ciyaara xasan nuur sabtow ayaa sii sharaxaya ciyaaraha waxaa waaye sida jaadka oo kale waaye waa saddex waqti xilli uu daalan yahay ciyaartoyga uu jiifo xilli uu tababarnaa oo almiinta qaadana uu leeyahay iyo xilli uu ciyaarta isku diyaarinaya muqdisho iyo meelaha lamidka ah waxaa garoomada usoo daawasho taga kumanaan dad ah oo rag iyo dumar isugu jira dhallinyarada banooniga ciyaaraysana mid waliba oo ka mida waxa uu gashan yahay buumo jilacsan oo cajirka bartankiisa ku jooga arrintaas oo lid ku ah shareecada islaamka dumarka oo ay shareecada islaamka u jiidaysay in ay is asturaan ayaa iyagana marka ay kubadda cagta ciyaarayaan waxaa loo xiraa funaanado iyo saraawiil jilacsan xasan nuur sabtow wuxuu sheegayaa inay jiraan arrimo kuwaa ka sii daran anshaxumada kale oo ku jirta waxaa ka mid ah kasoo qaad macalinka oo gabadha tababarayo haddii ko- gabadha ay ba- oo kooxda ay badiso macalinka inay hab siiso ay dhudhunkato garoonka dhexdiisa ay ku dhunkato waxaa ka mid ah sida dhakhtarka oo kale haddii gabadha jugaarto ama muruq boodo ama naqas ku xirmo isagana inuu xor u yahay gabadhaas wuxuu ka qaban karo inuu ka qabto haddii naqas naqas uu siiyo haddii muruq boodo muruqa uu xo oo u hagaajiyo waxyaabahaas oo kale anshax xumada ku jirto سأبقى فخورا بإسلامي
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeyraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinkaga tegaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
والسميع